waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashani waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal habboon dhegaysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay wadamada dunida toddobaadkaanse waxaan idiin haynaa sar uqaadida doorka akhriska ee qoraalka waddankeena sar uqaadidda maxaa la dhahaa bulsho tayale ay soo baxdo ka dabataga ama inaan baabino sawirkii naga baxay ee guud ahaan waddankeena soomaaliya ka baxay ee ahaa waa dadkan waa dadan waxba akhrin waxna qorin oo ma afka qalaad wax lagu dhahdo oral society aan runtii aan ku caan baxnay waa xog ku saabsan dadaalada horumarneed ee akhriska iyo qoraalka waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa kaalinta qoraayaasha xamar oo bandhig buugeed u soo idlaaday xaqiiqatan waxaa igu dhaliyey inaan kasoo qayb galana ma aha horta bandhigii u horreeyey aan soo xaadira maahan waxaa ah qof inta badan jecel akhriska muddooyinkii u dambeeyey ama afartii sano u dambeysaba waxaan aad saaxiib dhowla ahaa bahda akhriska macnaha markaad tahay akhrista wanaagsan waxaa fududaanaysa inaad noqoto qoraa wanaagsan waa deeqo cali oo qayb ka ahayd ka qaybgalayaashii bandhigga buwaagta banaadir qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag bilooyin dhowr ah oo dubashadadii lagu soo bandhigi jiray buwaagta ay qoraan qoraayaasha soomaaliyeed ay galeen hakad weyn waxaa xarunta dhallinyarada gobolka banaadir lagu soo gunanuday bandhigga buwaagta banaadir oo soocanayay muddo saddex maalin ah bandhigan oo la kowsaday bilowga sanadka cusub ee labada kun ko iyo labaatanka waxaa kasoo qaybgalay qoraayaal mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir xildhibaano iyo marjaraf kala duwan inta uu socday bandhigga ayaa lagu falanqeeyey tabta iyo tallaabooyinka lagu horumarin karo laguna dhiirigelin karo akhriska iyo qoraalka haddaba maxaa kusoo beegay wakhtigan in bandhig gaar ah la sameeyo sideese ayuu kaalin uga qaadan karaa kordhinta heerka akhriska iyo qoraalka ee bulshadeenna weydiimahaas iyo kuwo kale oo la xiriira waxaan hordhigay najmo maxamuud oo ah aasaasaha bandhigga buwaagta banaadir ugu horeynna waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyay hirgelintiisa sababta igu dhalisay inaan barnaamijkan hindisno oon runtii aan wakhtiga inta leeg aan gelin waxay tahay sar u qaadidda akhriska iyo qoraalka iyo in bulshadeena soomaaliyeed ay yeelato dhaqan wax akhriskaas khaasatan caasimadda ummadda soomaaliyeed oo runtii dhowr milyan ay ku nool yihiin runtii inay yacni ay haddana doorka akhriska qoraalku uu runtii ka soo muuqdo oo door weyn laga helo oo aan noqono bulsho wax akhrida bulsho dhaqan wanaagsan bulsho afkeeda taqaana bulsho taqaana waxaa la yidhahdo dhaqankeeda taas ayaan ugu kaliftay inaan doorkaas qaadano maadaama aan ka mid nahay bahda qoraayaasha runtiina waxaa barnaamijka hirgeliyay midooda qoraayaasha soomaaliyeed marka maadaama waxaasoo qoraayaala iyo isku yimaadeen haddana lagama maarmo maxaa la dhahaa inaan doorkaas isaga aan qaadano marka sababtaas ayaa kaliftay kor uqaadista akhriska qoraalka iyo afahooyo waa tahay marka dabcan howl qabashadeeda way culus tahay marka maxaa caqabada oad la kulanteen walaalkii aad bay u tira badan yahi runtii caqabadu way jirtaa caqabaddu waxaa waaye tusaale waxay u tahay in wax la qabanaayo haddaan waxba la qaban lahayn caqabad lama arki lahayn marka runtii caqabado badanaa la kulanay runtii mas-uuliyiinta oo aan ugu talagalnay inay barnaamijkan qayb ka noqdaan oo maxaa la dhahaa ay gaadhsiiyaan maxaa la dhahaa ay dhaqan geliyaan oo ay si kasta anaga u dadaalno haddaysan mari jirin dowlad ama maxaa la dhahaa system garab istaaga maxaa la yidhahdaa barnaamijyada iyo runtii waxqabadyada la qabanayo runtii waa iska gaabisay noqonayaan marka runtii way jirtaa inaan runtii dadkii aan casuumeynay iyo dadkii sukeynkoodii aan dhibaato weyn ka marnay sidoo kale maxaa la dhahaa waa iska garanaysaa xaalad hadda lagu jiro ammaan ah ammaanka ah ee hadda waddankeena uu ku jiro xoogaa iska yara adadag iyo wakhtiga doorashooyinkii oo lagu jiro marka way jirtaa caqabado badan oo barnaamijku way ishardiyeen runtii laakiin alxamdulilah rabbil calamin annaga ka guulaysanay oo ma aanaan joojin doorashaa dhacayso iyo ammaanka xun ammaan iyo waxaasoo dhan waanu soo gaaraya laakiin maysa noqon caqabad naga dabarta inaan hadafkayga ka rumeyno oo alxamdulilah waxa ahan maanta joogno gunti iyo gabagabadii barnaamijkii saddexda maalmood noo socday waxa aan rabnaa ee, oo aan u sameynaynaa in qoraayaasha ay sanadkii laba jeer bandhig noocan oo kale ay iskugu yimaadaan baa ah in qalinka la tayeeyo qoraalka la tayeeyo bulshadana ay gaadho macluumaad waayo mar kasta markii la sameeyo carwo buugeed marka la sameeyo eh, waxaa suurtagal noqonaysa inta bulshada inta yimaadaan ay buug iibsadaan marka saasa waxaa ku hirgelaya in qofka qoraaga ahaa buugti uu qoray la gato oo markaasna uu dhaqan galo oo maxaa la dhahaye eh, yacni uu markaas eh, qoraaga xataa dhiirigelina u tahay in waxay gaar u tahay qorayaasha gobolka banaadir ha tan waxay u tahay qoraayaasha gobolka banaadir ay gooni u tahay way jirataa mid guud oo la iskugu yimaado laakiin maadaama aan halkan ay tahay caasimadii caasimadda ummadda soomaaliyeed ay tahay dad badan oo ka badan qiyaasta la yidhahdo saddex milyan iyo bar ama afar milyan bar ay ku nool yihiin runtii waa muhim inay kasoo baxaan ugu yaraan boqol kun ama ka- ama ka badan boqorayaal akhristayaashuna si markaas ay bulshada u noqoto marka gobolka banaadir uu uu gooni u yahay eh, diiraddan waxaan ku saaranay in kor loo qaado caasimadda eh, dhaqanka iyo afka iyo iyo akhriska iyo qoraalka intaba se khatarta waddankeena guud ahaan ay oga yaraato waataa imise qoraayaal ayaa marka kasoo qayb galay bandhigan walaalkay way tiro badan yihiin runtii laakiin anaga inta aan diiwaan gelinay waxaa jirta dad hadda eh, martida ka mid ah oo aan la diiwaan gelin oo yimid markay barnaamijka arkeen laakiin anagu waxaanu diiwaan gelinay konton qoraayaal oo ku nool caasimadda intii aan heli karnay weliba eh, la heli kari waaye oo yimaadeen way jiraan ah, qoraayaal ka badan oo runtii en, en, magaalada ku jiro oo maxaa la noo suurtagal weyday inaan aragno oo kale laakiin haddii ilaahay idmo barnaamijka ku xiga oo bisha lixaad aan isku ballansannahay haddii ilaahay nafta noo daa inaan qabanno waxaan ku rajaweynahay in aysun hal qoraa aanan ka teginin haddii ilaahay idmo laakiin hadda waxaan diiwaan gelinay barnaamijkana si wada jira oga wada qayb qaatay konton qoraayaal oo ku nool caasimadda una dhexeeya ilaa siddeetan iyo labadii bugti la qoray iyo ilaa labada kun iyo labaatanka inta udhexaysa waataa maxaa idinku dhaliyey marka sanadkii laba mar inaad qabataan sare uqaadida afka hooyo een, sare uqaadida doorka akhriska ee qoraalka wadankeena sare uqaalid uqaadida een, een, maxaa la dhahaa bulsho tayale ay soo baxdo ee k- ka dabataga ama inaan baabi'no sawirkii naga baxay ee guud ahaan wadankeena soomaaliya ka baxay ee ahaa waa dadkan waa dadaan waxba akhrin waxna qorin oo ma afka qalaad wax lagu dhahdo oral society aan runtii aan ku caan baxnay baa waxaan rabnaa in anaga bedelno oon idhaahno waxaan nahay bulshadii wax akhriska bulshadii ay kasoo bixi lahayn hogaamiyaha wanaagsan shanta sano tobanka sano ee soo socota in wadankeena akhriska iyo qoraalkiisu uu ka mid noqdo wadamada ugu sarreeya hadda kaalinta koowaad waxaa ku jirta wadanka finland la dhaho wadan aad u yar afar maryan iyo waxbaa ku nool dad haddana adduunku wuxuu hogaaminaya inay kaalinta ugu horreeya kaga jiraan een, akhriska iyo qoraalka ay kaga jiraan marka waxa- waan rajaynaynaa in annagana tusaalaha ugu wanaagsan wadankeena uu kasoo muuqan doono akhriska iyo qoraalka guud ahaan adduunka waa tahay en, dabcan marka laga yimaado bandhigan ma jiraan dadaallo kale ood ku doonaysaan inaad ku horumarisaan akhriska iyo qoraalka haa walaalkay aad u mahadsan tahay wuu jiraa runtii Eh, waxaa jirtay in aan muddo soo wadnay eh, inaan sameyno ololo akhris iyo qoraal Eh, waxaa jirtay hal kudhig aan isticmaalina oo la dhaho fadhi ku dirirka u bedel fadhi ku akhris oo aan ugu talagalay in makhaayadaha caasimadda in eh, loo helo en, eh, maktabada ay helaan Eh, waxaan sameynay annaga ka dhalinyaro ahaanta hadda barnaamijka wadno waxaan sameynay tiraba afar maktabadood oo oo waaweyn maktabadan hadda aan joogno engineer yurisow en, en, maxaa la yidhahdaa iyada ugu horreysay waxaan sidoo kaleto u sameynay gabdhaha agoonta boondheera ayaa waxaan u sameynay maktabad sidoo kaleto iskuulka maxamuud xarbi ayaa u sameynay Eh, waxaan ku ku guda jirnaa weli in aanu sii wadno maadaama anaga hadafkeenu keliyaysan ahayn intaan barnaamij qabanno inaan iska tagno aan iska daalno laakiin ay hadaf shan sano lix sano toban sano ay noo qorshaysan tahay haddana waxaan dhinac wadnaa barnaamijyada hirgelinta akhriska iyo qoraalka dhaqan ahaan inuu bulshada ku baaho haddana waxaan wadnaa barnaamij insha allahu tacala kan markuu naga dhammaado degmooyinka een akhriska qoraalka lagu kaabi doono haddii lahaydmo degmo walba iyo maktabadeeda waataa marka barnaamijkan qabsoomidiisa ayaa garab idinku siiyey warka aad baad mahadsan tahay runtii waxa ugu horreeya ee garabka nagu sii waxaa waa damiirkeenna lahaanshaha aan dareemayno ahaanshaheena aan dareemayno tayada ee macnaha la- la- qoraalka annaga aan sameynay maadaama qoraayaashka annaga aan nahay oo qoraayaasha barnaamij ay qabanayaan waxaa noo fudud in aan qoraayaasha helno waxaa noo fudud inaan buugtii helno taasaa waxay sababaysaa inaysan wax badan aysan nagaga bixin balse waxaana ilaaweynin oo barnaamijka door aad u muhiima ka qaatay een, shirka kambaniga eh, bankiga i b s bank oo runtii aan halkan aad uga mahad celinayo oo door aad u qurux badan ka qaatay saddex maalmood oo barnaamijka noo socday caawimaad fiicanna na siiyeen balse waxaa shidaalka ah ee aas-aaska u ah runtii inaan barnaamijkan qaban waxaa waaye madbacadda yalax brint iyo madbacdo kale oo iyagoon barnaamij kasoo qayb galay laakiin madbacadaas runtii si gooni ay iyadana ay barnaamijka u garab istaagtay waxa ugu weynse wuxuu yahay shidaalka iyo tamarta nagu jirta iyo kalsoonida aan u qabno inaan anagoo cidna dhalaylin anagu doorkeena waddankeena aan ku darsan karno marka shidaalka ugu badnaa wuxuu ahaa annaga iyo hirgelinta waataa marka sidee fursad en, ugu ahayd en, kulansiinta qoraayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha fursad weynay ahayd sababtay tahay in dadkii wax qoraayay iyo dadkii loo qoraayay laisu keeno fursadda ugu weyn waa taas in maanta markuu qofka soomaaliga ay fakero oo uu garto inuu buug qoro buuggii markuu qoro uu keydiyo inuu u helo dad iibsada taasay ahayd oo yacni ay bulshada gaadho oo buuggii uu qoro iyo qoraalkii uu qoray uu dhaqan galo marka fursadda ugu weyn ee halkan waxay ahayd in aan isu keennay bulshadii iyo kuwii wax qoray kuwii wax loo qoray iyo kuwii wax qoray inaan isu keennay taas ayaa fursada ugu weyneed ahayd iyo sidoo kale siyaasiyiin badan oo madasha ku casuunay annagoo ka duulayna in laga dhaqangeliyo laamaha dowladda in wax ay wax ku qoraan ama warqadaha ay ku soo saaraan afkeena hooyo ee soomaaliga marka taas ayada fursad weyn ahayd waata marka sidii aad ka rajaynayseen bandhigan ma idinkugu soo idlaaday aad iyo aad runtii rajo fiicanaan qabnaa Eh, way jiraan waxyaalo aan aanan weli aanan ku guulaysanin balse runtii qiyaas wanaagsan aad hadda adiga indhahaaga ku arki kartid ayaa dhacday maadaama qoraayaasha laisu keenay bulshada laisu keenay dadka xukumayeyna la keenay oo aan go-aan ku qaadanay inaan eh, dalkeena iyo dadkeena iyo afkeena iyo dhaqankeena aan kor u qaadno runtii guusha ugu weyn ayaa taas ahayd caqabado badan oo annaga nagu dhacay way jiraan laakiin waxaas waa waxaan ugu talagalnay haddaan caqabad jiri lahayn ama dhibaato jiri lahayn annaga halkan maan nimaaneen wadankeena saas u ahaan lahay waa ku xamilaynaa inaan wadankeena dhibaatooyin kala kulanno qaarkeena laga yaaba inay nafta noogaga baxdo ama ay ku dhimanno annagoo runtii isxilqaankan iyo dadaalkan ku shaqaynayno laakiin hadafka ugu weyn ama natiijada ugu weyn ee barnaamijka kasoo baxda waxay tahay in la isu keenay dadkii wax loo qoray iyo dadkii wax qoray iyo weliba dadkii xukumayay Een, maxaa talo iyo tusaale ah aad soo jeedinaysaa ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa laga soo bilaabo hooyada guriga joogta aabbaha xafiiska jooga dalka een, madaxwa- madaxda ugu sarreysa ugu ugu sarreeya madaxweynaha waddanka in kor loo qaado akhriska iyo qoraalka la dhiirigeliyo qorshe loo sameeyo laga fekero oo loo fekero dalkan iyo dadkan horumarkooda afkooda loo ilaaliyo la sharciyeeyo la maxaa la yidhahdaa la dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka aysan caqabad noqonin maanta markaa qof madaxa u tegaysid haddaa ku tirahdid "Eh, shir noocan oo kale ah baa tegaysaaye oo laga yaabo inay kuu fududaato eh, inaad heshid laakiin haddaad tirahda akhris iyo qoraal iyo buug wuxuu u ha- u arkaya waxaan macno lahayn laakiin runtii annaga waxaan u dhimanayna waxaa weeye waa wax masiir ah masiir umadeed waaye qoraayaasha oo kalin laxaad leh ku lahaa bandhiga buwaagta banaadir ayaa inoo suura gashay qaarkood inaan wax ka weydiino dhiganayaasha ay qoreen magacayda waxaa la yidhahdaa een, faarax cali isxaaq aa la yidhahdaa Een, waxaana qoray een, buuggan la yidhaahdo hadafka nolosha Een, buuggan een, wuxuu xoogga saarayaa een, hadafka nolosha qofka een, inuu mataqaanay dabcan een, nolosha hadaf ka yeesho Een, buuggan qisada uu ka sheekaynaya waa aniga anagoo iga sheekaynaya aniga buuggan een, markii nolol iyo hadaf la yidhahdo ma kala maarmaan nolosha sideeda waxay u baahan tahay in loo dejiyo ahdaaf loo dejiyo u baahan tahay. marka saas daraaddeed maadaama aan arday ah maadaama dhalinyaro aan ahay maadaama aan ka imaado qof gobol ah oo haddan muqdishoad joogaa oon gobol aan ka imaaday oon intaanoo kilomitir aan soo gooyey aan waxaan daraaseeyey isku qasbay inaan daraaseeyo hadafka nolosha ahdaafta nolosha aan keliya waa maxay marka iskuulkaan bilaabay waan ku guulaystay jaamacadaan bilaabay waan wadaa ahdaaf dheer ayaa ii muuqata saas daraaddeed marka go'aan waxaa ku gaaray inaan daraaseeyo nolosha qiimaheeda buugga waxa- waxaa ka mid ah een, cutubadiisa waxaa ka mid ah akhlaaqda waxaa ka mid ah een, buugga cinwaanadiisa waxaa ka mid ah nolosha xaqiiqada nolosha waa maxay waxaa ka mid ah wakhtiga see loogu fadhiistaa waxaa ka mid ah buugga wuxuu aad u faaqidayaa een, xigmadda nolosha Xigmadda- xigmadda nolol abuur waa maxay waxaa ka mid ah buugga een, haddaan wax yar ka soo qaato akhlaaqda wax yar ka soo qaato een, buugga waxaan ku qoray qodobo akhlaaqda ka mid ah een, kulli shayin asaasun shay kasta wuxuu leeyahay asaasa uu leeyahay asaasul islaami hiya akhlaaq asaasul islaam hiya akhlaaq weeyaan Een, midda kale een, shay kasta hadduu bato wuu raqiisaa laakiin akhlaaqda hadday badato ma raqiisto Eh, bismillaah magacaygu waa amal maxamed ismaaciil Eh, waxaan ahay qoraaga deeganahaan ka guulgaar nolosha Eh, wax badanna kuugu sallay doono inaad noloshaada ka guulgaartana eh, hadaf muuqana aad ka gaari doonto oo kuna sallay doono inaad guulu- gu- noloshaada guul saxa aad xaqiijiso Eh, waxaan maanta ka mid ahaa bandhiga buugta banaadir ee martida ee ku sharfan Eh, buuggan xogta guud oo gudbinayo waxay tahay eh, inaad wadanaa horta guulahaada iyo inay furaha guushaada iyo dhammaan waxyaalaha kaa maqan aa ogaatid halkay guusha kaa jirtaa meesha u socotane halkay tahay inaad ogaatid ee, waa qaybo ka mid ah buugga ee, kuwana u ahba ee, bilowga buugga iyo ciwaankiisu tahayna tala saarashada allah subxaana wa tacaala ee, inaad allahaada isku xirto kabacdi ayaa guusha la sheegaba aad gaari kartaa iyo inaad naftaada waqtigeeda u maarayso No- waqtigu dhammaan waa nolosheenna ee, waxay dhahaan dadka qaar waqtigu waa qayb ka mid ah nolosheenna bal ee, taasi waa qalad waqtigu waa nolosheenna oo idin waayo waqtigeena maanta hadduu soo dhammaado waan dhiman doonayna noloshana waa aad ka tegaynaa waqtigiina inaad maare ah, inaad waqtigaada maareyso uu qofku waqtigiisa maareeyo ayaa nolosha ah, ku saleen doonta inuu guur badan ka gaaro Ee, waxa ugu dambeysa jildiga buugga ku qorana waxay tahay aan kusoo afmeerayaa inaad waqtigaada maareyso aad noqoto qof waqtigiisa dhan uu qorsheysan yahay waxay kaa dhigaysaa inaad nolosha guul ka gaarto waxaan idin leeyahay ka guul gaara nolosha magacaygu waa maxamed cismaan yuusuf Een, waxaan ahay een, dhig- een, qoraaga dhiganahan aan ugu magac daray kursiga kada dumar Een, dhiganahan ayaa ah dhiganihii ugu horeeyey ee marka aan qoro iguna dhaliyey inaan qoro Een, waxyaabaha igu dhaliyey dhiganahan inaan qorona waxaa ka mid ah een, sida ka muuqataba kursiga kada dumar Een, waxyaabaha marka kusoo lalaabtay een, gudaha dalka soomaaliya Een, buuggan waxa uu ka hadlayaa tacdiyadii soo lalaabtay ee markaa wacyigelin la'aan ee ku dhacday bulshadii Een, buuggan waxaan qoray sanadkii 2019 sidaan ogsoonnahay een, gudaha dalka soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 2016 ilaa 2020 waxaa aad u soo badanayay tacadiga loo geysanaya habeenka oo weliba ay u dheertahay kufsiga Een, intaan buuggan qorin waxyaabaha iigu horeeyey waxay ahaayeen aan qabanayo een, inaan wacyigelin markaa bulshada aan u jeediyo inaan dhallinyartii la hadlo oo aan ka wacyigeliyo kufsiga Een, waayo dhallinyarta haddii ay helaan wacyigelin way iska dayn karaan Een, sida aan wacyigelinta u waday waxaa ii soo baxday inaan wacyigelinta aan markaa bulshada aan u jeedinaya aan hadal aan ku gaarsiin karin balse si fudud aan ku gaarsiin karno ay tahay inaan markaa wax qori karo Een, inaan wax qori karana waan tijaabiyey oo mar walba waxaan ahaa qof gacanta ama social media wax kusoo qora ama bugaag yarar markaa wax ka qora Een, kadib waxaan isku dayey inaan bulshadeeda si maadaama bulshada Soomaaliyeed ay aad bulsho aad u weyn tahay si aan ku gaarsiin karo markaa aan ku taxadaro Een, waxaan soo- kadib soo saaray een, dhiganahan kufsikada dumar inkastoo muddo iga qaatay aysan jirin markaa buug ama waxyaabo markaa aysan jirin markaa laga qoray Een, aanay igu qaadatay inaan markaa xog badan raadiyo oo dad badan aan wareysto Een, intaan buuggan qorayay waxyaabaha igu la yaabka badnaa waxaa ka mid ah in odayaal dad waaweyn markaa wareysta ilaa ay leehayaan ee kufsiga waa caado soo jireen ah Een, balse waxaa daran keliya waa dilka laakiin xaqiiq waxaa ah kufsiga inuu marin dhaqankeena iyo diinteena uu marba dhinac kasoo galaynin Een, taasna waa ku qaldan yihiin haddii markii dadka waaweyn ay markaa sida ay u fikirayaan ay leeyihiin dilka unbaa nagu cusub ma ogiye kan waa iska caadi dee dhallinyartanu kolley dariiq un bay raacayaan magacayagu waa cabdiraxiin cumar cabdiraxiin ee loo garnoog yahay caawiye ku dhashay kuna barbaaray caasimadda dalkeena hooyo ee soomaaliya muqdisho waxaan ahay qoraaga buugga caashiqa curyaamay oo qiso ah een, qayb ka mida noloshaydii aan wax ka qoray si ay dhallinyarada iga dambaysa ay ugu quus qaataan ama ay uga een, cimri qaataan ay ugu dhiiradaan aysan isdhiibin hadduu qofka ku fashilmo nolosha ee haasaabaha ah uusan dabaqyada iska tuurine intuu qalinka ku ciilbaxo ee, ama xal uu u raadiyo siduu ku kabsan lahaa kuna badbaadin lahaa naftiisa iyo bulshadiisaba Een, xal u raadiya kadibna aga gudbo xaaladaas ay tahay in laga gudbi karo walow eh, saameyn ay kugu yeelanayso Een, keliya buuggan buug igu horreeya aan qora waaye Een, buug kalaa jiro isagana maankudhac la yidhaahdo oo stroog aan wax kaga qoray buuggan waxaa so- uu soo baxay bishii tobanaad tobankeedii ilaa wuxuu gaaray gobollada dalkeenan garoowe gaalkacyo iyo kismaayo iyo baydhabo Een, waa rajaynayaa in dhammaan gobollada dalka ilaa iyo dibadda uu gaari doono luuqado badan lagu turjumi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo Een, buugga waa daawo wuxuu ii ahaa daawo ama waa ku ciilbaxay ee, anoo qalinka ku ciilbaxay Een, sabaha u qorana qaybay ka ahaydba inaan qalinka uga ciilbaxo maansooyin qayb ka ah waxaa ka mid ah maansooyinka ku jiro ee, nafsigu waa maari amuu maalin kula daga anoon ku doonayn amaad meed iyo tira adoo iraadinaya amuu ruuxa kaa dhaca adduunyada galan galweeye gar hoose ma lahan armaad gaajiyo haraad ciilla goohata armaad gar xareeda gacmaha kaga cabta adiguna garaadlaay noqotaya gadaydii hasha labada gees jecel laba gebi dhexdooda waraabuhu ku gowraca waa qayb ka mid a maansooyinka buugka ku jiro Ee, waan ku faraxsanahay inaan qalin ku ciilbaxo waa mahadsantihiin idinkana
magacaygu waa cabdirasaaq cabdicilmi maanqaboojiye waxaa ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho waxaa ka mid ahay qoraayaasha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaan ahay qoraaga afarta buug ee kale ah martikaab garaadkaab sidoo kale rafaad caashiqi raaxaguur iyo buugga loo yaqaano dhagar xaywaan afartan buug waxay ka mid yihiin buwaagta aan qore haddaan ku bilaabo buuggaan ugu horreeya ee murtikaab oo ah buuggii ugu horreeya aan soo saaro murtikaab sida magaciisu aad ka dheehan karto waa buug ka hadlaya laba cutub oo kale ah murti iyo maahmahyo waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka hadlayaa buuggan murti iyo maamahyo murtida waxaa ku taala in ka badan lix boqol oo murti ah ama xigmado kala duwan isla markaasna laga soo ururiyey dad kala duwan waxaa laga soo ururiyey ama laga soo xigtay qaar ka mid ah saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa laga soo xigtay imaamyo hore sidoo kale waxaa laga soo xigtay dad soomaaliyeed oo saameyn ku leh nolosha iyo dad kale oo aan soomaali ahayn oo dunida saameyn ku leh waxaa ku yaala ilaa laba sheeko oo kala duwan oo xigmadda markaasi tilmaamaysa sidaa la wada soconno hadalku waxaa dhadhan u yeela in xigmad uu yeesho xigmaddaas oo ka caawinaysa in qofka hadalkiisa uu micno guud u yeesho xigmaddu waxaa la yidhaahdaa waa hadal yar oo aan mic- oo hadal yar oo micno weyn samaynaysa Ee, cutubka labaad oo ah cutub aad u ballaaran waxa uu soo koobayaa murt- ee, aan dhehe maamahyada in ka badan ilaa iyo ku maahmahyo ayaa ku taala buugga waxa uu markaasi u kala qaybsan yahay ama u kala dhigan yahay ama uu buugga u faahfaahinayaa halley labaaley saddexley afarley Ee, waxaa u kala horeeyaa alifbetically alif- een, ba ilaa iyo ya sidoo kale a ee, aan dhehe a e i o dhammaan shaqalada oo maamahyo ku saabsan dhammaan maamahyadan buugga ku taalla waa maamahyada guud ahaan dhulka soomaalida loogu maamaahi jira maahmaahdu waxaa la yidhaahdaa waa hadal markaasi uu qofka uu ka reebo dhacdo markaasi jirtay oo dhacday isla markaasna uu- uu ka reebo murti kooban Ee, buugga labaad haddaan u galo waxaa la yidhaahdaa garaadkaab garaadkaab waa buug kabaya garaadka waxa uu soo koobayaa in ka badan sagaal boqol oo su'aalihii jawaab ah wuxuu u qoran yahay hab weydiimii warcelin ah sidoo kale waxaa qayb ka ahaa bandhigan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhallinyarada oo ka faa'iidaysanayay talooyinka iyo tusaalayaasha ay la wadaagayeen qoraayaasha bismillaah horta magacaygu waa sagar cabdikariim ibraahim oo isku magacda sagar jaabur Een, horta ujeedooyin badan uga soo qey- uga soo qayb galay oo kow ay ka tahay baahi wax akhris aa qabay iyo buugaag aan aad u danaynayo oo meeshaan aan ka soo doontamaan Een, runtii wax badan aa ka faa'iiday oo waxay ahayd madal aad u qurux badan een, madal een, dadka waxaa arki jiray dhalinyarada oo isugu tagta goobaha sheekooyin laakiin maanta waxay ahayd madal la isugu imaanaya wax akhris ugu horreyn magacayga waa nimco abasti raxmaan waxaa igu dhaliyey eh, barnaamij wuxuu ahaa qurux badan oo runtii eh, waxay isugu maanayaan qoraayaasha gobolka banaadir oo dhan runtii barnaamijyadan barnaamijyadii kale oo horey waa u tage barnaamijkan waa barnaamij ka qurux badan ka saameyn badan uu ahaa wax badanaa ka faa'iide bugaag badanaa arke oo kala duwan noocyadooda noocba kale ah ugu horreyn magacayga waa deeqa cali xaashi Een, aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo bandhiga bugaagta banaadir Ee, xaqiiqatan waxaa igu dhaliyey inaan kasoo qayb galana ee, ma aha horta bandhigii u horreeyey aan soo xaadira maahan Ee, waxaa ah qof inta badan jecel akhriska Ee, muddooyinkii u dambeeyey ama afartii sano u dambeysaba waxaan aad u saaxiib dhow la ahaa bahda akhriska Ee, macnaha markaad tahay akhrista wanaagsan waxaa fududaanaysa inaad noqoto qoraa wanaagsan Ee, sababtaasaan igu dhalisay ee, inaan soo xaadira maanta bandhiga Ee, wax badanaa ka kororsaday Ee, ma jirto waqti meelkaaga baxaayo micno la-aan Ee, inaad goobshaqo kasoo tagto ama waxbarasho kasoo tagto aa imaato beel faa'iido la-aan ma laabanaysid Ee, buugaagta oo qaarkood markii horeba aan hore u haayay iyo qaar hadda igu sii cusba ah intaba marka micno waxa weyn aan ka faa'iidaas leeyahay maantee intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo idinkaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
umya aabbawo in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad horadee dhaqaqdo inaadan bataa u xuween